dhakhaatiirta iyo howlwadeenada istaalka alraxme ee magaalada baladweyne ayaa ku guulaystay in kala goyska laga bedelo haweeney siddeetan iyo lixdan sano jira oo laga keenay deegaanka buuqgoosaar ee gobolka hiiraan haweenadan oo ka jabtay sinta islamarkaana da ayay dhakhaatiirtu dadaal badan kadib a ku guulaysteen qaliinkeeda iyadoo hadda ku socoto lugaheeda mawlaha istaalka alraxme ee magaalada baladweyne doctor xasan cumar siyaad ayaa ka warramaya hawshan ay ku guulaysteen alxamdu lilahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa cabdiladiin istafa wabacdu alxamdu lilah ilaa baxmaad iskale waxaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno maanta xaalad gaar ah maamo soomaaliyeed oo waayeel ah siddeetan lix sano jirto oo sinta ka soo jabtay halka loo yaqaan femoral neke ayaa istaalka la keenay baaritaan kadib maadaamay tahay qof waayeel ah waxaa loo qorsheeyey in loo sameeyo wax la dhaho himi arthroblast ama in kalagoyska dhammaan la bedelo maadaama daa qof waayeel ah oo lafteeda aysan soo kaba karin qalinka ayay gashay alxamdulilah bibolar himi arthroblast aa loo sameey hadda maanta lugaheeda ku socotaa caafimaadkeedana uu fiican yahay isbitaalkana way macadsitaameyneysaa waxaa farxad noo ah inaan bulshadeena u adeegno waxaa farxad noo ah in adeeg nooca ah beledweyn laga helo taariikhda cusub inta la og yahay magaalada beledweyne waa markii ugu horeysay ee qaliinka noocaha lagu sameeyo ilaah amaad iskale istaalka alraxma ayaa ilaahay subxana wataala u suurtogeli inuu adeega bulshada u fidiyo waxaan leenahay dadka waayeelada oo xaafadaha ku rafaadsan oo bedsoriska sameeyey oo dhaawacyada ku samaysmeen oo kabnabaadiyaha la saaray oo dhibaatada badan ka dhaxlo looma baahno arrintaasi waxaa loo baahan yahay in arrinta dhakhaatiirta lagala tashto dadka ahalka u ah lagala tashto bukaankana uu helo daryeel saxa nabadoon aadan cismaan cali qaram qaram oo ka mid a ehelada haweenaydan loo sameeyey qaliinka ayaa ka mahad celiyey bismi illaahi alxamdulilaah waxaan joognaa isbitaalka alraxma ee doctor xasan maamo eedadeeye siddeetan iyo lix sano jir ah ayaa maala yidhaahda buqoosan ugu jabtay senta runtii waxaan islahayn waa soo qaadnay waxaan lahayn takhtar lafo iyo howlahan beledweyne lagama geli karo xamaraan u wadnay waxaa nala yidhi isbitaalkaasaa caalimi ehegeeyo waa keennay alxamdulilaahi waxaa laga bedelay lafihii jajabay qalabkanaa loo gelay subaxaan anigaa garabka soo qabtay alxamdulilahi isbitaalka dhexdiisa ilweyne u haysaa alxamdulilah ilaah ayaa noo keenay war waxaan leeyahay dadkii dhihi jiray xamar iyo meel kale dibidda aan aadno waxaa dirislan soo noqday oos ilaahay noo keenay takhtar lafo isbitaalka doctor xasan joogo meel qarash badan iyo dhuldheer yaanan la aadan intaala soo kulmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu istaalka alraxma oo ka mid ah istaalada faca weyne ku yaalla magaalada baladweyne ayaa dhowr jeeroo hore ku guulaystay qaliimo oo markii hore loo aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa